maamulka la magacbaxay galmudug ee uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ku guuldaraystay in uu gacanta kusoo dhigo hubkii dhowaan laga furtay caabud waaq wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka galmudug cali baashi cabdulaahi ayaa sheegay inay maamul ahaan ay ku qanacsan yihiin in hubkaasi uu ku jiro gacan amni ah ayna wacyigelin badan sameeyeen si aan oga bixin magaalada caabud waaq kadib markii ay iyaga gacanta kusoo dhigi waayeen
waxa ugu horreeyey arrinta war-saxaafadeedka waxa uu ku xigay baaritaankii hay-adaha amnigu ay bilaabeen ee galmudug oo ku saabsanaa kiiskaas hubka sharci darrada ee soo galay iyo maxaa la yidhaahdaa wacyigelin dadka aynu ka wacyigelinayno sidii hubkaas tirada badan oo sharci darrada oo dadka gacantooda galay sidii dadkaasi ay u noqon lahaayeen runtii ay u noqon lahayd gacan amni ah runtii waa huba boqol kiiba boqol inuu gacan amniga ku jiro laakiin waxaanu kaashanay waxaan bilownay wacyigelin annagoo kaashanayna odayaasha dhaqanka maamulka xubnaha maamulka labada heer galmudug deegaanka goboladaas kasoo jeeda waqooyiga galgaduud runtii wacyigelintu meel fiican waa bilow meel fiicanna way maraysaa in la xakameeyo hubkaas wuxuu kaloo sheegay in iyaga oo kaashanaya odayaasha dhaqanka ay ku guulaysteen sida uu hadalka u dhigay in hubka ay gacanta ku hayaan odayaasha gacan macquula oo odayaasha dhaqanka ahi ay ku hayaan inay geliyaan dhalinyarada badanaa laga wacyigeliyo haweenka laga wacyigeliyo xubnaha golaha deegaanka gacan weyn ka geystay iyo guddoomiyaha degmada caabud waaq oo runtii kaalin muhiima ka qaatay guddoomiyaha degmada balambal iyo degmada dhabadeed intaba waa waa ka bilaabatay wacyigelintaas oo ka wacyigelinayno dadka ka wasaarad ahaan annagoo kaashanayna dhammaan cidda ay khusayso oo ah dhaqankii iyo qaybihii kala duwanaaya bulshada runtii wasaaraddu wasiirka wasaaradda amnigu federaalkaahi waa yimid deegaanka iyo xildhibaano labada gobolka labada gole ee dowladda federaalka ka tirsan iyo saraakiil sarsare oo ka socota dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan ayaa soo gaaray runtii muddo isbuuca ku sugnaa
si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka iyo maamulka galmudug ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku doonayeen inay hubkaasi kusoo qabtaan balse taasi uma suuragelin waxaana hubka sida wararku tilmaamayaan qiimo jaban looga kala iibsanayaa qaybo ka mid ah galgaduud